madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka jawaabay eedeymo loo jeediyey dowladda federaalka oo ku aadan in musuqmaasuq la galay sidoo kalena lacago aanan waddo saxa ku bixin laga saaray bangiga dhexe ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay dhaliilaha cadeymaha cad aanan loo haynin ee loo jeedinaya dowladda inay keeni karaan in dowladdu ay ceebowdo lacagaa la lunsada mugulayraa xisaabiyaha guud waa ceebaysan yahay iyo xafiiskiisa hantidhowraha guud waa ceebaysan yahay xukuumadda oo wasaaradda maaliyadda iyo prime minister waa ceebaysan yihiin madaxweynaha dalku waa ceebaysan yahay bangigeenna dhexe waa ceeb oo ahayd meeshii kaydkan waa ceeb intaasoo hay-adood oo dawliga ah marka mid walba ay ceebowda dowladnimada soomaaliya oo dhanna dabcan way coobeebaysaa haddii war la helo bisaylaan leenahay waa garan karnaa waxa saxda iyo waxaan saxda ahayn aan ku kala qaadnaan qaadna beesada dowladda ma dhahaayo systemkeenna waa perfect waa boqol boqol laakiin waxyaabaha qaarkood oo waaweyn ma ka dhici karaan qabaa hadda waqtiga aan joogin malaayiin doolar oo qasnada dowladda ku jirtay in qof la baxo iska qaato ma dhici karto hadda meesha aan marayna maanta haddii war sidaas u yimaadahay ha la baaro ha la dabagalo ciddii haysay ha loo tago ciddii maxaanku raa lagu ammaanaysto oo mas-uuliyaddeeda la saaray ha loo tago xaggay jiraan waxaan maxaa ka jira warkaan ha la yidhahdo casaynta waa imaan kartaa hay-adaa lacag ka yaraa kartaa hay-ad kaloo lacag haysta waa looga qaadi karaa waa lagu bixi karaa laakiin in uu qofi qaato bangiga inta ka qaato uu darajaduu doono ha lahaadee waxaan isleeyahay maanta waa lasoo dhaafay xilligaas waana laga yimiday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay dowladda federaalka soomaaliya iyadoo la dagaalamaysa musuqmaasuqa inay ku guulaysatay arrimo badan oo ay ka mid yihiin in ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xaquuqahooda bil kasta si joogta ay u qaataan sidoo kalena dowladdu ay bixiso daryeelka ciidamada qalabka sida
laba kun iyo labaiyo tobankii markaan nimiday toddoba kun oo askari maalan oo ciidanka ka tirsan ayaa waxay heli jireen gunno kaalmo ah oo dibadda ka timaada ayadana oo aan joogto ahayn oo dhowrkii biloodba mar timaada lix bilood ayadoo maqneed inta timaada bil ama laba la helo saddex bilood ayadoo maqneed bil la helo iyo wax lamid ah maanta dowladda federaalk soomaaliya waxay mishaar siisaa soddon iyo saddex kun oo ah ciidanka qalabka sida oo aan hal shilin oo mucaawano ah aanay ku jirin mishaarkaas iyo daryeelkooda intaba waxaa intaas dheer aan jiri jirin awal ciidamadeennu maanta waxay leeyihin rugo caafimaad oo lagu daaweeyo dowladda federaalka waxay ku guulaysatay inay jabcid qurumaha ka dhexaysa iyo howlgalka amison ay ku qanciso ciidamadeenna dagaalka gelaya in loola dhaqmo kuwa amison markay dhaawacmaan sida loola dhaqmo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkani waxa uu ka jeediyey munaasabad cashe sharaf ah oo xalay ka dhacday madaxtooyada taasi oo uu sameeyey ra-iisul wasaaraha oo loo sameeyey xubnaha baarlamaanka ee meel mariyey xukuumadda ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaake